horta deegaanka caruur waa deegaan weynoo ballaaran wuxuu u dhaxeeyaa sidaad og tahaba qabyo iyo wuxuu kala baraa xaraf dheere xaraf dheerena toddobaatan inoo jirtaa ninka la yidhaaho qabyana waxay inoo jirtaa konton iyo shan ceelbiyoodka aan biyaha ka cabnaana xeebta ayuu ahaa ceel wuxuu ahaa biyo ay maraan oo tog ku yimaada togaas biyihiisu ay fadhiistaan kabacdi laga qodqoto biyaha meeshaas laga helo xeebta afkeeda saddex sanana meeshan wax looba ma lahayn waata marka deegaanka de si aada ayaa looga soo sheegayaa biyo la-aan inay ka jirto waxaad sheegaysaa hadda muddo saddex sano ah biyo la-aantan inay jirto fuustada biyaha ah maxaa deegaanka lagu keenayaa hadiiba haddiiba biyo aad rabtaan biyo markii la dano horta dhinacaas xeebta ama xaraf dheere ama dhinacan xan barwaaqo oo islaftirkii biyo laga helayo soddon kilomitr noo jira baabuur kuwa ma mari karaba haddii wax kasta la yidhaaho la yidhaahdo fuusadii shan boqol oo kun baabuur kumada ka keeni karaa ma mari karo waa bacaad dhinacaas marka qoraxsimo baraaga ku yaalo dhinaca qoraxsimo ugu aadan ayaa laga soo dhaandhaansado shalay iyo wax laga raadinayo beryahaan adi baraagihiina waaba iska sii go-ayaanba hadda ayagana markii xamaaligii iyo biyihii qaymahoodii baraagta laga soo galay iyo baabuurkii la isku daray boqol iyo afartan kun isku yimaadeen
marka biyaha noocaa ah oo boqol iyo afartan ilaa iyo laba boqol oo kun oo shilin soomaaliya u dhexeeya ayaga xaaladoodu waa sidee ma biyo macaana mase biyo dhanaan weeyaan horta markii hore biyo xareedahoo meesha gala bay ahaayeen laakiin waxay noqdeen biyo muddo la kaydinayay hoosna aan ka maaxanayn marka muddo hadday biyo u kayd noqdaan cagaara isku bedelaan oo baraagtii cagaar iyo lulun iyo waxbaa bahallaa iska buuxa marka inay markii hore un xareed hore ahayana loogu indhaadaygayaa ma ahane biyo hadda naftu ay ogoshaa ma ahan iyo biyo la-aanta awgeed waaya laakiin dee ka waran caafimaad darrada ka dhalan karta biyo wasaqaysan oo aada cabaysaan
wallaahi walaalow caafimaad waxaa ka sheekeeya qof biyo xelaha oo biyo helaya ayaa biyahan ma lagu caafimaadayaa mise caafimaad daraa ka dhalanaysa waxaa ka fakeri kara qof biyo haysta qoyaankii un baa la raadinayaa ama ha wasaqaysnaadeen ama ha xaraaraadeen ama xoogaa ha macaanaadeen ama bahallaha ku jireen ama ha cagaaraadeen annaga qoyaankii un baan laanaha mauye caafimaad iyo maba ka xisaabtanaynaba waaya dad dad marka xoola dhaqato ahaad tihiin carruur iyo haween iyo rag iyo xoolihii baa isugu jirtaan dhammaantiin meeshii ma ku wada noosh yihiin oo ceelhuur markii la yidhaahdo mase waa ay guureen dadkii
maya dad baanaa guuray camaarad dad baa u guuray laga yaaba haddaad cadaada joogto ama wa laga yaaba inaad dad badan ka taqaanba haddaan kuu sheego camaaradadaa u guuray hoobiyadadaa u guuray waxa weeye kuwa xamar iska aadeen marka ma yara ummada guurta ma yara laakiin weli haddana ma la wada fuqi karo hal mar lama wada guuri karo meesha qarniyaala la deganaa wada waxaad leedahay hadda muddo saddex sano ah ayay biyo la-aantan haysay ma sidaanay xaaladu ahayd mase marba mar kasii dambaysa ayay sii xumaanaysay marba marka ka dambaysay sii xumaanaysay marba markaanay marka meeshay ugu sii xumaa joogtaa sanadyadaas roob la-aantu way jirta laakiin wax yaroo waxaa jirayay adiga xoogaa meelo loogu roob raaco ama ayaan lagu adkaysto wax yaroo waxba saas u badnayna marmar la heli jiray sanadkaana tibicda lama helin waaya xoolihii haddii ay guureen dadkii qaarkoodna ay meesha kasoo kasoo tageen sidaad hadda ii sheegayso maxaad ku nooshiin adinka
wallaahi walaalow noloshu waktigay iska leedahay laakiin adiga wax baraagtaas hadda afartanka kilomitr jirta laga soo dhaamiyey xaraar adiga haddaad ku weysiisay tagto wejigu ku xanuunaya iyo waxbaa un la isku dhibaayo geedigii waa sahlanaa waayo hadda meel haddaa u guurto waxay kaa rabtaa inaad guri karayso inaad meeshii dadkana inaan laga aqoon laga yaabo oo macnaha macaamilkeeda aada keeni karin qofkaan aan si badan lahayn oo ku guura waa wuxuu isleeyahay meeshaada ama isaga dhimaa ama ku nolow waaya dadka marka hadda inta aad ku nooshihiin bal sawir yaroo guud naga sii waa sidee sidee sidee u yaalaan bal dadku
wallahi walaalo waxaa fiicnaa lahayd inta soo duuba inaan maamuni kuusoo jigo amaanta baabuurkaas isoo raacdid oo bijaadka u qaadaad ma soo martid waxba sawir lagama sii karo qofku hadduu biyo arko nolosha arko xoolihii arko markaasu wuxuu garwaaqsanaya ama waxa loo sheegaya bal waxay yihiin uu dareemi lahay laakiin macnaha sawir lagama bixi karo telefoon lagama laga wada hadlo waayahay weli marka ma dhacday maamulka galmudug oo oo ka aas-aasan mudug iyo galguduud iyo dawladda soomaaliya in wax qayladhaana aad usoo dirtaan oo ku aadan dhibaatada biyo la-aan ay idin haysata
aniga horta haddaan runta kuu sheego anaga maamul hay-adna ma aragno maamulna ma aragno Ayaa- laga yaaba marmar inay noo yimaadiin dad oo heladaas ka socda waxna weydiiyaan carradaska sawiraan siyaala naga qaadaan carrada fiirfiiriyaan haddana iska tagaan nagumana soo laabtaan weligaan wax nagu soo laab boqolaalaa na qaylinay boqolaalaa nagu soo laabtay kuwaa noo yimid oo dawladda hoose ka mida waxay yidhahdeen ceel riigaa idiin qabina lacagay naga qaadeen waxay naga qaadeen toban kun oo doolara ari iyo neef ka soo aroorinay oo nin iyo magaalada aan isku marnay sidii ay naga qaadeen way maqan tahay weli wax wax naga qabta ma aragno waayahay kuwa kuwa galmudug ka socdaa naga yimid waa waa waxbay na sii su-aalaan war waxay tahay sidaani waxbay la yaabeen waa naga tagaan cid nagu soo laabata ma aragno waaya ilaah ilaah baan ka rajaynaynaa in n n n n xaaladan iyo dhibka dhibka idin haysto biyo la-aanta idinka baxsho e ka war dhinacii cuntada waa sidee marka haddii biyihiiba xaaladooda sidaan tahay cuntadiina adi waxaa jira baabuur gaalkacyo iyo meelahaas laga soo raro oo dad un raashinkaas aa ka ganacsada ay soo raraan baabuurkaasi dhinacaas hobiyuu waxbuu la soo wareegaa waxbuu carada keenaa soo gaarsiiyaa alxamdulilah weli hadda un raashinka dadku waa dad dad dan yara oo xoolihii dhaafteen oo iska dib jiro dib jiro laga qaaraanto hadda un la yidhaah war hala fiirsha qoyskaas waxaa lagagu saxday waa iska jirtaa waa badan tahay taas waaya waa sixaam ahaana wax hadda looga qaylo dhaaminayo waa qofka haysta iyo qofkaan waxaysan ba isaga mid yihiin biyaha laga arkaa waaya markii aan kusoo laabtay e, aan kusoo laabto dhanka biyaha waxaad sheegtay n boqol iyo konton kun ilaa iyo laba boqol oo kun inay udhexeeyaan biyuha n n n fuustadii oo xitaa dee caafimaad ahaan aysan wanaagsanayn oo ay wasaqaysan yihiin biyihii oo xareed n n meel ku jirtay ahaa muddo dhowr sano ah n qaabkee u iibsataan marka qoys qoys miyaad u awoodaan n inaad fuustada iska bixisaan mase intaad qoysas badan iskaashataan baad halka fuusta iibsataan
la talaba sidii oo siday isu kaashataa kuwii aana fuusta gada karin fuustay isugu tagaan ninkii fuusta gada karaana fuustiisu gataa waata aada u mahadsan tahay Ay, walaal.